deeqdan oo isugu jirtay raashin iyo bacaha laga galo roobka ayaa la gaarsiiyey boqol iyo konton qoys oo ku nool tuulada boqordharkeen ee gobolka saraar dadka la gaarsiiyey deeqda ayaa waxaa saameyn xoog la ku yeeshay roobab dabaylo wato oo ka da-ay deegaanada gobolka saraar ee somalilan isku duwaha hay-adda barakacayaasha ee gobolka saraar deeq saleebaan axmed xuseen axmed cawad oo ah isku duwaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo maxamed ciise oo ka tirsan maamulka gobolka saraar ayaa ka waramaya deeqdan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay halkan aan joognaa wax weeyaan boqordharkayn waa meesha ay roobka dabayshale ay dumisay halkaas oo ay dowladdu gurmud u soo samaysay dowladda jamhuuriyadda somalilan halkan waxaa la soo gaarsiiyey raashin ay hay-adda afrika soo bixisay iyo baca ay soo bixiyeen hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha raashinkii waa kuwa ku fadhiya iyo bicihii labada nooca
maanta waxaanu joognaa deegaanka boqdharkayn oo ka tirsan gobolka saraar wixii la heli kariyey oaanu soo qaadnay ayaannu u nimi deeq raashina oo sidai caadada u ahaan jirtayba ay dawladdu soo dhiibi jirtay oo ay qayb u heleen haddii ninkay leeyahay tuulada dee iyo in kale oo siyaado ah oo hawshaa dee ku dhacday ee mataqaanaa duufaanta ay ku soo dareen gudoomiyaha barakacyaasha iyo barasaabka laftigiisu ay ku soo dareen oo ah qaybtaa bacahaase hore loo sheegay marka intaas hor deeqdaasugu jirtaa waxaan rajaynayaa dee inay naga guddoomaan waxaan runtii halkan uga mahad celinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo kow ka yahay madaxweynaha waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adda aafooyinka qaranka oo raashinka soo dhiibtay waxaan iyagana u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha qaranka iyo barasaabka gobolka saraar oo isku soo daray qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay deeqda ayaa ka mahad celiyey kuwu dee wuxuu noo keenay raashin isugu jira boqol iyo afartan qoys raashinkood oo isugu jira baca roobaad iyo raashin annagoo ah deegaankaa buqdharkayn buu noo keenay raashinkana waanu kala wareegnay si wacan baanu kala wareegnay ka mahad celinaynaa uga mahad celinaynaa qoladan raashinka aafooyinka raashinkayna soo gaadhsiiyeen waanu uga mahad celinaynaa waana ka guddoomanay waxaan leenahay hayada caalamiga ama hay-adaha dawliga magaaladaas inay hoos u eegaan hawshaasu ka dhacday haddeer wadanka wax ka jira hooyla'aan baa ka jirta barakac baa ka jira guryihii waxbarashadaa dumay goobi cibaadada dumay goobihii hurdadaa dumay goobihii ganacsigaa dumay waxaanu leenahay hayada caalamigaa in hawsha ay ka aad iyo aad iyo aad indhahoos noogu eegaan oo ay aad iyo aad noogu soo gurmadaan raxmatullaahi walbarakaatu waxaan salaamayaa webtana noo timi ee sharafta leh noona keentay taakuladan iskugu jirta raashin baco sharafta leh ee maanta noo keentay raashinka iskugu jira nooc kasta baco marka waanu dika guddooman